barnaamijka dhallinyarada maanta
wacanuu wanaagsan dhegaystayaal halkani waa washington ku soo dhowaada idaacaddayada duhurnimo oo idinka imanaysa laanta afka soomaaliga ee v o a oo aad ka dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee sagaaliyo tobanka labiyo labaatanka iyo koob iyo soddonka mitriban iyo efemyada geeska afrika
rabadaan wanaagsan dhegaystiyaal meel kastood joogtaan waa isniin bisha juunna toddobayabaatan ay ku beegan tahay sanadka idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta waxaa halkan idinkala soo cuseynayaa ismaaciil farjar iyo anigoo ah jamaal axmed cismaan
qodobadaan idinku hayno idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta waxaa ka mid a wiil soomaali ah oo lagu marti qaaday shir uu furay madaxweynaha dalkan maraykanka barack obama oo ka dhacay magaalada silicon valley ee dalkan maraykanka mid walbaba wuxuu yidhi storygeygu wuxuu ka bilaabmay meel hoose iminka meelaha yacni meel maraan cidi garanayn maraan cidi yacni waxaan fikirkayga aanay moodayn inuu wax shaqaynaya yahay mar caqabado badanaan soo mar mid walbaa wuxuu loo wadaagayay dhallinyarada iyo dadka meesha yimi wadadii ay soo mareen ee businesskan usoo mareen waxaad sidoo kale barnaamijka ku maqli doontaan gabadh badda quusta oo dhallinyarada reer jabuuti barta dabaasha iyo sida badda loo quuso sidoo kalena waxay gabadhaasi ka shaqaysaa nadiifinta badda inta badan runta la isku sheegee soomaalidu badda way ka cabsootaa marka war looma hayo wixii war loo haynan de annagaa jugno dee waramina u warama dowladda wixii noo dhow de wixii aan qaban karaniyo wixii dee arkano baddoo dhan ma ma wala maamuli karane qodobadaas iyo kuwo kaleba waxaad kaga bogan doontaan inta barnaamijka dhallinyarada maanta uu socdo marka horese kusoo dhowaada qodobo ka mid a warkii dunida xogayaha arrimaha dibadda ee dalkan maraykanka john kerry ayaa booqday magaalooyinka brussels iyo london maanta oo isniina ah isaga oo noqonaya mas-uulkii ugu sarreeyay ee ka socda maraykanka ee labadaas magaalo booqda tan iyo wixii ka dambeeyey markii britain ay u codaysay inay ka baxaan midowda yurub taas oo maraykankana ku abuurtay werwer dheeri ah saraakiil maraykan ah ayaa sheegay in kerry uu u muujinayo britain taageerada ay la dhinac joogaan kerry ayaa xaddii sheegay in maraykanku uu qoomameynayo go-aanka britain kaga baxday midowda yurub hase ahaatee ay sii wadayaan xidhiidhka dhow ee ay la yeelanayaan toddobiyo labaatanka waddan ee ku hadhay midowda yurub
mas-uuliyiinta waddanka lubnaan ayaa sheegay in dad isku soo xidhay walxaa qarxaa ay ugu yaraan shan qof ku dileen tuulo u dhow xuduudda waddankaasi oo la wadaago ee syriya mas-uuliyiintu waxa ay sheegeen in saddex qof oo suumanka qaraxyada xirnaa ay saaka isku qarxiyeen deegaan lagu magacaabo qaa kasoo koo dhimashada waxaa goobtaasi ku dhaawacmay ilaa iyo shan iyo toban qof ilaa iyo hadda ma jirto cid sheegatay mas-uuliyadda weerarkaasi
duhur wanaagsan idil ahaantiinba ramadaan mubaarak halkaad nagala socotaana waa laanta afka soomaaliga ee v o a magaalada silicon valley ee ku taala gobolka california ee dalkan maraykanka waxaa ka furmay ama kusoo gabagaboobay shir la isugu keenay ergo ka kala socotay daafaha caalamka oo ay ku jiraan maalqabeenada dunida uga caansan sida aasaasaha shabakada facebook madaxa google iyo qaar kale oo badan shirkan waxaa hadal ka jeediyey madaxweynaha dalkan maraykanka barack obama iyo xubno ka mid a golihiisa wasiirada oo ay ka mid yihiin xogayaha arrimaha dibadda maraykanka john kerry dadkii lagu martiqaaday kulankan ee ka qayb galay ee deegaanada soomaalida ka yimi waxaa ka mid ahaa axmed cali jaamaca oo matelayay dhallinyarada soomaaliyeed haddaba khadka telefoonka ayaan ku waraystay kadib markii uu shirkaas ka soo baxay
waxaan matelayay dhalinyarada soomaalida shirkani guud ahaan wuxuu ahaa in lagu dhiirigeliyo ganacsi abuurka iyo iyo iyo dadku inay fikrado ay abuuraan iyagu dhaqaalaha kor u qaadaan shaqooyin abuuraan lo laysuna furo adduunyada oo laysku xidho oo si yacni ay aqoon isu weydaarsadaan fikrado isku weydaarsadaan khibrad isku weydaarsadaan oo ay noqoto adduun isku xidhan oo fududeeya yacni in qofku uu si yaro fudud business ku bilaaban karo ganacsi ku bilaaban karo fikir cusub ku bilaaban karo isaga oo ku xidhan shabakada weyn ee dadkaasi kasoo qayb galay meeshaas oo mid walbaaba uu leeyahay khibradiisa gaarka mid walbaaba uu leeyahay aqoontiisa gaarka siyaasiyiintii ku jirta marka dowladda maraykanku aada bay u dhiirigelinaysay in runtii uu ganacsi abuurku yahay waxyaabaha keliya tee iminka dee dhaqaalaha adduunka kor u qaadi kara ay dhalinyaradu yihiin kuwa iyagu dee marka n ah kuwa fikradaha caafimaadka qaba ee yani ee ah, yani wadanka wadamada ay ka dadkaasi ka yimaadeen horumarin karaa ganacsiga kor ugu qaadi karaa shaqooyinka abuuri karaa waan gartay dadka inay si fiican dhalinyaradu u fekeraan oo aanay ka fekerin waxyaabo dee kale oo negative ah oo ay laakiin ka fekeraan positively in ay noqdaan kuwa ka- ka ka qayb qaata adduunka sida ay horumarka u u socdo waan gartay n yaa ka soo qayb galay markaa kulankan n yaa ugu mudnaa oo ka hadlay waxaa ugu mudnaa madaxweynaha dalka mareykanka barack obama n waxaa kaloo ka hadlay n, john kerry n, waxaa ka hadlay n, eh, madaxa madaxa n, n, hay-adda u s aid n, waxaa joogay secretary-ga n, dowladda mareykanka public affaireska n, waxaa joogay n, secretary-ga commerce-ka ee dowladda mareykanka marka madax badan baa runtii oo aada u kala duwan oo yani meelo badan ka socotay ayaa ka hadlay xagga siyaasad ahaan ee siyaasiyiinta baan jeedaa n madax n ganacsatadana waxaa ka hadlay ganacsato waaweyn waxaa ka hadlay google-ka rag ninka c e o-ga ama ama ama ama iminka ah ee gu- ee nin- ma- madaxda ugu sarsareysay gu- ee gu- ee google-ka waxaa joogay n, ninkii abuuray facebook-ga eh, waxaa joogay n, ninkaas kale linkedin adugu technology-ga iyo iyo ganacsatada waaweyn run ahaantii ee w- iminka wadanka ugu yacni n, ugu waaweyn adduunyada ee li- Aya- ayaa oo- goobta kasoo ho- qayb galay.
ay hogaamiya ayaa ayaa kasoo qayb galay marka runtii.
magaalada lafteeda lagu qabtay waxaa la yidhaha silicon valley ama Silicon waa Valley.
goob caan ku ah dhinaca farsamada casriga ah oo dee waaba ujeedada loo doortay saan filayo Ha.
in hal abuurkan maxay dadkan tusaale ahaan madaxdan dhinaca ganacsigu ay sheegeen oo shirka yidhahdeen ganacsatada inta badan waxay sheegayeen n, dhiirigelinta dadku inay wax abuuraan mid walbaba wuxuu yidhi storygeyga wuxuu ka bilaabmay meel hoose iminka meelaha yacni wa- meel maraan cidi i- garanayn maraan cidi yacni waxaan fikirkeyga aanay moodayn inuu wax shaqeynayo yahay mar ah, caqabado badanaan soo marin mid walba wuxuu loo wadaagayay dhalinyarada iyo dadka meesha yimi n eh, wadadii ay soo mareen ee businesskan usoo mareen ama ganacsiyadan ay iminka wataan ay usoo mareen marka runtii dawladduna way dhiirigelinaysay run ahaantii n wax maalgashataduna way joogeen oo dhalinyarada iminka fikradaha wadaan way waxay waxay isku mar walba ay dhalinyartu ay la- la fadhiyeen oo la sheekeysanayeen oo ay ay ay ay aqo- aqoon iyo iyo iyo iyo iyo iyo iyo khibrad bay isweydaarsanayeen n, maalgashato waaweyn oo lacag badan runtii n doonaya inay ku bixiyaan n fikradaha n dhalinyaradaasi ay wataan inay u maalgeliyaan sidoo kale n shir- hay-adda weyn ee u s aid-ka waxay n madaxeed madax madaxdeeda ugu sarsareysa waxay maalinta dhaweyd sida khamiistii eh, saddex labaatanka bisha ay ku dhawaaqeen eh, sideed iyo soddon milyan oo dollar oo loogu talagalay in dhalinyarada en, ama ama ah, dadka hal abuurka leh siba africa sabsaxara africa inay ku maalgelin doonaan waan gartay oo is- ya waan gartay n markaynu bal u nimaadno madaxweyne obama oo kale m, waxyaabaha ugu mudnaa ee kulankan uu ka sheegay ee loo guuxay maxaa ka mid ahaa waxaa ugu mudnaa waxay ahayd ujeedadiisu wuxuu u sheegay inay ahayd inuu isku keeno ujeedadiisu inay ahayd inuu isku keeno uu dhiirigeliyo n hal abuurka ganacsiga maxaa la yihahda entrepreneurshipka inuu dhiirigeliyo oo hal abuurka ganacsiga oo kor u qaado isagoo isku keenaya dhalinyaradii ad- eh, dhalinyaro adduunka ka socota boqol iyo toddobaatan wadan bay dadkan ka kala imaadeen marka dhalinyarada boqol iyo toddobaatanka wadan mid walba dee wadan walba dadkii ka socday saambalkiisi bay ahaayeen in laysu keeno ganacsatadii la- loo keeno hore wax shaq- een, ee, ee, sidan oo kale oo iyaguna wuxuu abuurtay iminka dee heerka ca- caalamiga ah joogay yani een, ganacsatada waaweyna siyaasintii laysu keeno maalgashatadii laysu keeno adduunka laysku furo laysku xidho dhalinyaradu si ay u samaystaan strong network ay markaa ku wada shaqeyn karaan oo mid walbaaba siduu successful noqdo boqol iyo toddobaatan wad- een, wadankaad wadan dadka ka kala yimi een, iyaguna ay wadankooda dib wax ugala noqdaan oo ay la sheergareeyaan n wixii meeshaas ka socday iyo fikradihii n waxna la iska barto dadka qaar baa jira n fikrada aan haysan laakiin iminka fikrada bartay oo wadankii markay dib ugu noqdaan wadamadoodii waxan waxyaabo ka lamida waxyaabihii meesha ay ku arkeen bilaabi karaa marka iyagoo weliba waan helaya gartay iyagoo weliba helaya maalgashi ay markaa ku bilaabaan marka waxyaabaha ugu badan waxay ahayd runtii exposure in dadku ay yacni ay dadku khibrad ay helaan n de silicon valleyna waa meel dhiirigelisa dad waa meel ay shan shan boqol oo ganacsi oo oo bilow ah oo iminka un fikrado cusub un ahaa ay ay ku ay ku bilaabeen ay ku barbaareen ay ku ay ku guuleysteen oo iminkana day yihiin de glo- global leaders-ka xagga ganacsiga kaasi wuxuu ahaa axmed cali jaamac oo ka qayb galay kulan ka dhacay magaalada silicon valley ee ku taala gobolka california ee dalkan maraykanka khadka telefoonka ayaan ku wareysanay
halkaad naga dhegaysanaysaan waa v o a si toos idinkaga imaaneysa washington dhegeystayaal markana megan maxmed waxay bartaa dhalinyarada dhinaca qoysitaanka badda sidoo kale waxa ay aada uga shaqaysaa dhinaca nadiifinta badda haddaba waxaa arrimahaasi kala sheekaystay wariyaha v o a ee jabuuti sagal siciid faarax
meygan maxamed meygaag waa gabadh dhallinyaro ah oo reer jabuuti ah oo aasaastay shirkad dadka barta sida loo quuso islamarkaana ka shaqaysa nadaafadda badda gaar ahaana biyaha hoostooda waxaanay dhowaan ku guuleysteen abaalmarinta sanadlaha ee uu bixiyo magasiinka la yidhaahdo marwo oo kasoo baxa dalka jabuuti kaasoo dhiirigeliya gabdhaha dhallinyarada ah ee iskood wuxuu qabsada haddaba meygan ayaan weydiiyey waxyaabaha ay qabteen ee sanadkan abaalmarinta ay ku mutaysteen waxayna sidoo kale ii sharaxaysaa guud ahaanba shirkadoodu waxyaabaha ay qabato abaalgudkan waxaan ku helnay waa dadaal ta ugu horeysa waxa weeyaan horta waxaan nahay dhalinyar quusta quusintuna waxaa ka mida badaal so in loo daawasho tago biyaha hoostiisa gudaafadiyo wixii dee na dhibaya dee marka wixii dee gudaafadiyo wixii xunaan ka dhexelno badda waan kurnaa Een, aad aad noqoto biyaha hoostiisa aad noqoto xeebaha aad noqoto meesha doonta aad noqoto waan kurnaa waxay ku dhex jirtaa tacal- een, ta- tacliintan aan ku baranay dee quusinta ayay ku jirtaa qasab bay nagu tahayna anagoo quusna inay da- inaan ilaashano dee badaheena iyo dee iyo kaluunadeena iyo inaan waxaan kaluun baa cuni doona beriye marka sidaa baan ku helnay abaalmarinta Ee, marka maxaad xasuustaa sanadkan abaalmarinta intii sanadkan laydin siiyey waxyaabihii ugu waaweyn aad qabataan ama een, dad haddaad tababartaan ama haddii wax dhibaato ku haya badda aad aragtaan dhibaatadu way iska badan tahay si kastaba amba dhul ha noqoto amba bad ha noqoto bad ahaana eh, inta badan runta laisku sheegee soomaalidu badda way ka cabsootaa marka war looma hayo wixii war loo haynan dee annagaa jugno dee waramina u warama een, een, dowladda dee wixii noo dhow dee wixii aan qaban karaniyo wixii dee aan he- arkayno dee badoo dhan ma ma wala maamuli karane marka intaanba dee intaan qaban karana waan qabanaa ilaahayna nala qabteen markaad quusto een, waxyaabaha aad arki karayso gudaha badda ku jira maxaa ka mid a biyaha hoostiisa waxaa ka helnay wadh- bacooyin baan ka helnay dhar baan ka helnay baaldiyaal baan ka helnay waxyaabo badan baa jira dee dowladdu mamnuucdo ee dadkuna hoosaan u sameeyaan ay marmar kaga tagaana isu qaban karanaynin ma quusayaan ee qalabkiina ma haystaan marka annagaa ka dhex arag- aragnaa biyaha hoostiisa marka waan gurnaa waan u warabnaa wixii dee dee report waan waan tabinaa Anagu- wixii idinka awoodina ka badan waan sii tabinaynaa dee dadkii awoodda lahaa ayaan u tabinaa me- intaa qaban karana waan qabanaa waan anigii hore u idhi Ehm, badduna waa way weyn tahay ma wala ma wala safeyn karano marka waxa weeyaan nin kastaba waa inuu yar fikiro is yiraahdo dhulku waa dhulkaagii ilaasho ajaanibku hadduu yimaado uu iskagayo ajaanibka ka adkow dhe ajaanibo dhulkan waa dhulkaygii xeerkaygaa lagu socdaa basaa weeyaan
marka dhallinyaradan waad tababartaa say u quusaan biyaha hoostooda u galaan waan badannahay shirkadeenna waan badannahay waxaa jira macalimiin badan baa jira oo darajado kala- een, kala sarsareeyaal kale leh oo waan barnaa quusinta waan tusnaa wixii lede level iyo dee darajo lena waan shishirgeynaa soo soo daawadaan inayn waxaan leenahay waa waa qurux weeyaan waxaanan ogeyn annaga reer jabuuti iyo dee ree soomaalida oo dhamaba war uma hayaa mita marka shirkadeeda iyo de shirkada la la furtay een, eh, inamada de asxaaban nahay bilowgii waxay ahayd inaa ilaa imikaba way tahay Een, eh, waxaan doonaynaa waxaan rabno waxa weeyaan inay reer jabuuti ka faa'iidaystaan waxay haystaan ay usoo jeestaan waxay haystaan miigan ayaa sidoo kale dhalinta ugu baaqaysa inay bartaan dabaasha iyo quusidda islamarkaana ay ka faa'iidaystaan shaqooyinka iyo caafimaadka kala duwan ee badda laga heli karo badda waa caafimaad kow talabaad shaqay leedahay waxbarashay leedahay wax kastay leedahay dhalinyarta waxaa leeyahay een, kaca haddaa leedihin shaqo ma jirto shaqo ma jirta soo kaca kaalaya waxbarta oo ku shaqaysan karsiin quusinuna maaha daawasho iyo waxaa maaha shaqooyin kalea ku jira ba- markabada la safeynayo een, laxaamada biyaha hoostiisa een, sagbada la shubayo biyaha hoostiisa waxyaaba shaqadu waa daf bis waa inaan loo yar fiirsado loo soo jeesto markaa mar dadka le shaqo ma jirto xafiis baan doonaa ka shaqeeyo shaqadu xafiisun maaha shaqadu meel kastay tahay marka waan joognaa kii wax dhibaata haysatay waxba isla hayna waan la qabanaynaa cid walbaad u furantihiin oo doonaysa Waan inay furana qof kasta yar weyn kii doonay inuu bes iska barto kii doonay inuu ka shaqaysto kii doonay inuu bes ogaado ahla wasahlan baan leenahay kaalay quusa waxyaabaha kale ee ay qabtaan dhallinyaradani isbahaysatay ee furtay shirkadda quusitaanka iyo ilaalada nadaafadda iyo bilicda badda waxay ii sheegtay inay dildilaaciyaan oo ay googooyaan shabaqyada ay dadka ajinabiga ahi ku tuurtaan biyaha dhexdooda si ay kalluunka u qaataan sagee siciid faarax v o e jabuuti aad bay umahadsan tahay sagal siciid faarax oo warbixintaasi jabuuti nooga soo dirtay halkaad kala socoteenna waa barnaamijka dhallinyarada maanta laanta afka soomaaliga ee v o idinka iminaya haatanna dhinacii ciyaarahan jalleecno jamaal axmed cismaan ayaa inoo haya wararkii ugu dambeeyey ee dhinaca ciyaaraha
haddii aynu ku horrayno xulka kubadda cagta dalka jili ayaa noqday waddanka ku guulaystay kooba amerika kadib ciyaar xiiso badan oo xalay labada waddan argentina iyo jili mar kale dhex martay jili waxay ku celisay taariikhdii sanadka ay dhigtay iyadoo rigoorooyin kaga adkaatay xulka dalka argentina afar gool ee laba kadib markii wakhtigii lagu talgalay iyo dheeraadkii lagu daray intuba ay labada waddan iska dhalin waayeen wax goolal ah diyaasdi iyo rooqo oo u kala ciyaara dalalka jili iyo argentina ayaa calaamadaha roosaha ama guduudka loo kala taagay intay ciyaartu socotay leonel messi iyo bilia ayaa ka khasaaray xulka dalka argentina rigoorooyinkii iyadoo taa ay ka dhigtay in xulka dalkaasi jili ay ka faa'iidaystaan rigoorooyinka inkastoo rigooradii koowaad laga qabtay arturo vidal messi markaa kadib waxa uu ku dhawaaqay inuu ka fadhiistay ciyaaraha caalamiga ahi isagoo sheegay inuu rajaynayo nasiib wanaagsan saaxiibadiisa kale ee xulka dalka argentina arrinkaasise waxaa si weyn uga hadlay goladaha xulka dalka argentina iyo kooxda manchester united oo sheegay in uu rajaynayo in lionel messi go-aanka uga qaatay xulka dalka argentina uu dib uga fekero islamar ahaantaasna dib ugu soo laabtay xulka dalka argentina waxa uu sheegay in cadaadis fara badan uu saarnaa lionel messi taasina ay ku kaliftay in uu ku dhawaaqo inuu ka fariisto ciyaaraha caalamigaahi ee xulka dalka argentina lionel messi ayaa ayaa noqday intii ciyaarahan coba america ay socdeen ciyaartooygii ugu gool dhalinta badnaa ee dalka argentina isagoo shan iyo konton gool u dhaliyey kulamada caalamigaahi marka la eego tina isagoo ka qaaday gabriel batistuta oo konton iyo afar gool ku hogaaminaya muddo sanadaha hase yeeshee messi ayaa hadda ah ciyaaryahanka ugu gool dhalinta badan xulka dalka argentina saddex final isku xigta ayuu ku guuldaraystay in xulka dalkiisa argentina uu koob ku hogaamiyo koobka keliya ee caalamiga xulka dalka argentina uu ciyaaryahan lionel messi kula guulaystay waa koobkii sanadka ee olombikada markaas oo xulka dalka argentina uu ku hogaamiyey abaalmarinta bilada dahabka haddii dhegeystayaal aynu eegnana dhinaca yurub waxaa la ciyaaray kulmo ka tirsan kwarafaynalaha euro waxaana wadamada faransiiska germany iyo belgiumka ay noqdeen kooxo usoo gudbay wareega kwarafaynalaha faransiiska ayaa laba gool iyo gool kaga adkaaday xulka dalka ireland inkastoo goolka loogu hormaray xulka dalka faransiiska ayaa waxaa ka fujiyey misna goolka guusha ee u dhaliyey ciyaaryahan antonio grisman oo dhowaantan heshiis cusub la saxiiday kooxdiisa atletico madrid germany saddex gool waxba waxay kaga adkaatay slovakia jerome boteng ayaa goolkiisa ugu horreeyey ee xulka dalkaasi jarmalkii u dhaliyey daqiiqadii sideedaad ozil ayaa waxaa daqiiqadii saddex tobanaad ka khasaaray xulka dalka jarmalka rigoore hase yeeshee mario gomes iyo hualian draxel ayaa labada gool kale xulka dalka germany u dhaliyey taa oo ka dhigtay inay u gudbaan wareega kwarafaynalaha biljamka afar goole waxba ayuu ku xaaqay xulka dalka hungary waxaana afartaasi gool laba ka mid ah kala dhilay ciyaaryahanada eden hazard iyo yani rera crasco oo u kala dhilay kooxaha chelsea iyo atletico madrid kwarafaynalaha waxaa isku aaday poland iyo portugal wales iyo biljamka oo markaasi wada ciyaari doona ciddii soo baxdan waxay usii gudbin doontaa samafaynalaha hase yeeshee kulmada kale ee la ciyaari doona kwarafaynalaha galabta usoo bixi doona ama caawa waxaa ka mid ah ireland iyo spain oo wada dhili doona england iyo iceland ayaa sidoo kale wada ciyaari doona dhegeystayaal xubinta ciyaarahan halkaa inoo joogto
aad buu mahadsan yahay jamaal axmed cusmaan oo inala socodsiinayay wararkii ugu dambeeyey dhinaca cayaaraha halkaad kala socoteenna waa laanta afka soomaaliga ee v o jamaal maxay noo xiga markana ismaaciilow ee dhinaca dhalinyarada barnaamijka ayaan ku guda jirnaayo weli waxaa si weyn dadku ay u isticmaalaan dhinaca aaladaha casriga ahi iyadoo gaar ahaan barnaamijyada ee, ay dhalinyaradu isticmaasho ay ka mid yihiin social media waxaa loo yaqaano ee ay sida weyn u isticmaasho haddaba warbixinadii ugu dambeeyay arrimahaasi waxaa boosaaso ka soo diray wariyaha v o e da ee halkaasi yuusuf maxamuud yuusuf isagoo ka faalloonaya isticmaalka arinka snapchatka loo yaqaano magacaygu ee yuusufo waa axmed waxaan ku noolahay magaalada tamboosaaso dhalinyarada ku nool boosaaso ayaan ka mid ahay oo jaamacadda dhigta inta badan dhalinyaradu bahalkan snabjatka laahda aad u isticmaalaan snabjatkana waa daqiiqado ama sakinno wax yar buu soconaya intaa yar baa waxaad kaga hadlaysaa waxa micno leh ama sawir baad iska qaadaysaa ama muuqaal yar oo kooban baad iska qaadaysaa inta badan marka dhalinyarada waxay caan ku tahay ama snabjatka caanku ku yahay waxa weeye mobeelkii adoo luuq xataa haddaa marayso jika haddaa marayso meel walba haddaa marayso xeeb haddaa ku jirto waa iska dubayso xalad halkan ka shidan tahay marka snabjatka waxa weeye waa aalad soo kordhay waa aalad dhalinyaradu inta badan hadda aada u isticmaasho way ka isticmaal badan yihiin facebooka whatsappka aada iyo aad baa loo isticmaalaa taasna waxay ku sahlaysaa in daqiiqad wax ka yar aad wax duubayso intaasoo qofna ay kugu daawanayaan
dad badan baa isweydiinaya waxa uu yahay snabjad marka maxaad uga sheegi lahayd dadka ku dhegeysanaya snabjad waxa weeye horta aalad dadku isticmaalaan dadka qaar waxaa lagu xantahay snabjadka waxaa loo sameeya carruurta oo markii waalidka ilmihiisa u baahan yahay iskuulka ay jiraan baa ilmaha waxaa wuxuu soo duwayaa clib yar maama baaba waxaan joogaa waxaan joogaa iskuulkii kam iyo imo camal marka inta waa lagu xantaa waa dacaayadaha la soo geliyey inta baraha bulshada snabjatka carruurta loogu talagalay laakiin carruurta laguma talagelin qof weyn oo qaangaara qof kasta oo qaangaara wuu isticmaali karaa snabjatka waana aalad fudud oo waxa weeye dadku inta badan isticmaalaan faa'iido soo kordhiya bilicda aad ka duubayso marka yusufow waxa weeye snabjatka lama yareysan karo waa aalad international aniga laftirkayga hadda waxa adigoo baraysiga qaadayaan duubaya hadda ujeedi dadka kugu jira ma qaab nooceeya ayaa dadka ugu darsanaysaa ma sida facebook oo kale whatsappka oo kalea bal noo faahfaahay qaabka loogu darsanayo qofka kuugu jirin waxaa jirta in qofka magaciisa aad ku qorayso meela ku qoranta ad friends waa sida facebook oo kale sergin ah meelaa jirta halkaasaa ka raadinaysaa marka halkaasa ku qoraysaa qofka aragto magaciisa hebel hebel hebel adoo kale tusaale yuusuf oo kale waxawaaye horuu ka soo qabanaya marka qaab kalena waa jirtaa oo loogu daro oo qofka ciwaankiisa soo saaraysaa mobeelka kamerada furaysaa dhinac snabjatka waad ku dul qabanaysaa magaciibuu soo saaraya marka taasna way jirtaa way adig waxyaabaha ugu muhiimsan ee aad ku isticmaasho maxaa ka mid ah aniga horta subaxi markaan soo kaco xaafadda ka soo kaco waan isticmaalaa waxaan dha halkan ka shidan tahay markaan soo kaco waxaan soo sawiraa anigoo soconaya anigoo meesha xaafaddan ka soo kaca waan soo sawiraa bilicda magaaladan soo sawiraa quruxdeeda meelaha dhirta leh meelaha dalxiiska leh waa intaan jaaniska haysto marmar waxaa jirta xaataa snabjatka dartii aan gaari intaan u qaato magaalada iyo xeebta iyo meelaha dalxiiska oo idil aan ku soo sawiro bismillahi raxmaan raxiim magacayga siciid waaye waxaa ka mid a dhallinyarada ku sugan magaalada boosaaso run ahaantii aalaadda snabjat waa mid ka mid a aaladaha hadda dhallinyaradu sida weyn oo isticmaalaaniin waxa uu keliya kaga duwan yahay aaladaha kale sida facebooka faibarka iyo waxa uu leeyahay qeyb muuqaalah oo u gaara isaga muuqaalkaasaa soo duubaysaa waxaa ka helayso adiga subaxi oo kaleeto markaa soo kacdo waxaadba leedahay dadkii waxaa u sheegaysa saaxiibada inaa nabad qabto jawigu siduu yahay kulayl ama qabo waxaad dareemayso waa salaamaysaa marka sidoo kaleeto waxaa jirta marka qaarkood marka ciyaar daawanayso oo kaleeto waa kamaradaa ku qabanaysa waxaa leedahay ninkii ronaaldaha caawa gool buu dhaliyay xalay oo kaleeto adigoo mobeelka isticmaala adoo mobaylkaaga wadato gool qurux badanaa la dhaliyay baa leeyahay bismillahi raxmaan raxiim aniga yuusuf cabdi baa la yihahdaa waxaa joogaa boosaaso aad baan ugu faraxsanahay yuusuf sidaad fikirkooda iyo dhallinyarada aad u weydiinayso hadba sida ay ula socdaan aaladaha kala duwan ee bulshada sidii saaxiibadeydii hore ay ka hadleen waa alad iska bulsho oo xilligan dhallinyaradu isticmaalaan snabjad macnaha suna wuxuu yahay in lagu duubo video ama kilbis muuqaala oo dhan toban sikin tobankaa sikin ama tobanka elbriqsi baad waxaad ku duubi kardhaa muuqaal video ah ama wax kale aad u adeegsan karta hadda waxaa isticmaala dadka waaweynaaba xitaa isticmaala dhallinyaradii ka sokow anuu muddo ka hor baan samaystay runtii dad badan baana igu jira oo runtii view gareeya marka aad baan ugu faraxsanahay in maaragtay ra'yigiina aad weydiisaan maalin hore ay ahayd markii warbixin sidan oo kale ay ka sameeyeen telefishinka aljaziira ayuu habaan jeclahay oo warbixin ka sameeyey soomaalida iyo qaabka xilligan ay u soo kabanayso oo qeybka ahaa snabjadku qeyb ka ahaa aad buu mahadsan yahay yuusuf maxamuud yuusuf oo qaar ka mid a dhallinyarada ku nool magaalada boosaaso kala sheekaysanayay dhinaca isticmaalka baraha isgaadhsiinta bulshada gaar ahaan snabjat iyo weliba ujeedada ay u isticmaalaan iyo waxyaabaha ay ku xiiseeyaan halkaad kala socoteenna waa v o a washington haatanna dhegeystayaal gabagabada idaacadda ayaan kusii dhownahay dhinacii qasiidooyinka nabi ammaanka ayaan idinkusoo dhoweynaynaa mid ka mid a codkaas sahre axmed wuxuu gebagabo u yahay idaacaddaydi duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta jamaal axmed cusmaan iyo ano ismaaciil xuseen farjar ayaadan la socodsiinayay tan iyo intiin afarta kulmayna waxaan kaga teginaa sidaas iyo ramadaan wanaagsan